jirayna alxamdulilah waxaad moodaa in ay soo wanaagsanaanayaan oo shaqo fiican ay ka socoto bulshaweynta reer puntlandna aad moodid inay garowsadeen dhammaantood inay usoo jeedsadaan amnigooda inay adkeeyaan cadowgana meel uga soo wada jeedsadaan xukuumaddana waxaa ka go-an oo u ahaa maanta koowaad in amniga puntland waxba laga hormariyo gorgortana aan laga gelin dadkiiyo dalka iyo diintana la difaaco marka waxaad moodaa aragtidii xukuumadda cusub ay la timi iyo rabitaankii bulshada reer puntland inay iswaafaqeen oo ay meel wada jeynsan yihiin waxaanu haddeer marka ka shaqaynaynay qorshayaasha ugu wanaagsan ee bulshada iyo xukuumadda uga wada shaqayn karaan amniga sidii la isugu xiraan lahaa meelihii ay xogta geyn lahaayeen haddii ay xaaladan daraa dareemaan cid ay ka shakiyaan hadday arkaan cid khalkhal amniga ku haysa hadday dareemaan iyo sidii ay xukuumaddu ay resbon iyo u samayn lahayd uga jawaabi lahayd sida ugu dhaqsaha badan ugu haboon uga jawaabi lahayd farsamooyinkii unbaanu indhawaalay aanu ku jiray siyaasad ahaan waa degsanay siyaasadii alxamdulilah fulinteedii baanu ku guda jiraa meel fiican bayna kunoo maraya waaya wasiir warqadaha soo saartay dekretooyin ay ka mid yihiin hubka in la soo dejiyo iyo sidoo kale hubka garoomada in lala galo arrimahaasi faahfaahin dheeri ma naga siin kartaa sababaha aada kenya u mahadsan tahay mar walba waxay ahayd wax mamnuuc ah in puntland hub la keeno ama laga soo dejiyo ama gudaheeda lagaga ganacsado marka anagu tii un baanu adkaynaynay digrii madaxweynuhu soo saaray baa tilmaamaysay inaan puntland laga soo dejin karin lagana gudaheedana lagaga ganacsan karin hub iyo agab ciidan nooc walba uu yahay ciddii arrintaa ku kacda ama lagu helana sharciga la horgeyn doono digriga umaan aniguna waxaan raaciyey qoraal aan ku adkaynayo oo aan leeyahay amarka madaxweynaha waa in la fuliyaa marka eh, hawshaa waa dhaqan gashay Eh, puntland gudaheeda hubna lagama soo dejin karo Eh, iyada dhexdeeda loo wado ama meel kale loo wado Eh, lagagamana dhex ganacsan karo oo waa waa wuxuu noqonayaa dembi midda arrintaa lagu arkana sharciga la horgeyn doono hadduu ilaahaymo Eh, sidaa si lamida eh, waxaan soo saarnay qoraal iyadana aan ku adkaynayno amniga garoomada iyo dekeda boosaaso Mhm.
Eh, waxaanu mamnuucnay in wax gaadiid qoryo saaran yihiin ama hubka eh, noocyadiisa kala duwan in lala galo garoomada diyaaradaha iyo dekeda waxaan rabnaa in garoomadeenu ay standardka caalamiga ah ee garoomada ay la mid noqdaan ay waa aragteen meel walba lalama galo hub lalama galo qofku marka uu ga- garoonka soo galo waxa uu soo gala meel aamin ah Mhm.
uma baahna istaaf uma baahna qoryo iyo gawaari qoryo saaran yihiin waa inuu dareemaa inuu meel safe ah uu ku dhex jiro marka annagoo taa ka duulayna waxaanu joojinay inaan lala geli karin Eh, gaadiid qoryo saaran yihiin iyo qoryada inaan lala geli karin garoomada iyo dekeda mas-uuliyiinta maadaama ay iska jiraan eh, dad dhuumaalaysanaayo oo laga yaabo inay mas-uuliyiinta eh, isku dayeen inay dhibaateeyaan waxaan u ogolaanay eh, golaha xukuumadda in- wasiirada in ay la geli karaan eerboodyada iyo dekadaha wiil ku hubaysan bastoolad eh, oo markaa iridda koowaad ay la baasi karaan Eh, iridda koowaad markay la baasaan mar hadday iridda koowaad baasaan halkaa dhexe oo dayrka inuu qofkaasi u joogi karo gudaha laakiin aysan la gelin maca bastoolada Eh, gaariid hadday wataan oo ay saareen banaanka ay ku reebaan wiilal qoryo wataa hadday wataan ay banaanka ku reebaan saasoo kale waxaanu mamnuucnay eh, in dekeda boosaasana aan lala geli karin iyadana eh, wax qoryo ah iyo wax gaadiid qoryo saaran yahay Eh, marka laga soo reebo golaha xukuumadda oo aan iyagana u ogolaanay wiil bastoolad wata in uu la geli karo ridda koowaad ee aan gudaha iyo xafiisyada ahayn Eh, sidoo kale eh, golaha eh, wakiilada ama baarlamaanka taasoo kale waxaan u ogolaanay wiilka sooladoosa inuu iyagana la geli karo irinta koowaad ee garoomada diyaaradaha iyo degada Eh, nimanka la yidhaahdo eh, taliyaasha ciidamada taasoo kale wiilka sooladoosa inuu la geli karo gudoomiyaasha gobolada iyo degmooyinka taasoo kale wiilka sooladoosa inuu la geli karo isimada oo iyaga laftirkooda mararka qaarkood ay dhagarqabayaashu halbeegsadaan inay bartilmaamaysadaan inaysan iyagana in loo ogolaado inay la geli karaan ee, wiil bastoolad wata ridda koowaad kala gudba arrintaa waxa ay naga tahay adkaynta amniga garoomada iyo diyaa- iyo iyo dekeda iyo inay dadku dareemaan inuu garoonku iyo garoon caalamiya ee, maxaa yeelay dad ajaaniba ah baa- baa inala tacaamula ee, oo garoomadeeda kasoo dega ee, mas-uuliyiintii dalkaa ka degta ganacsadii baa ka dega bulshada qaybaheedii kale oo dhan baa ka ka degta
waayahay wasiir boosaaso maalmihii dambeeyey howlgal baa ka socday amniga lagu xaqiijinayo waxaadna moodaa sida hore magaaladu inay ka soreynayso amnigeedu wanaagsanaa yahay halkey ku dambeeyeen howlgalladaasi
si fiican bay u socdaan magaalada howlgallada ka socda amniga adkeynta amniga ah aada bay u socdaan alxamdulilah meel wanaagsan bay marayaan dhammaan laamihii amniga ee joogay gobolkana si fiican bay uga wada howl galeen isula jaan qaadeen ilaa haddeen waxaan odhan karaa natiijo fiican oo la taaban karo waa muuqata waxaanu si fiican oo faahfaahsan uga hadli doonaa hadduu ilaahay howlgallada markay dhamaadaan waayahay shacabka fariintaad la wadaagayso
ya ugu dambeyn shacabka fariinta ama baaqaad u waa dirayso mahadsan tahay fariinta aan shacabka u dirayo waxa ay tahay bulshooyinka reer puntland waxaanu rabnaa sida ay xukuumaddu uga dhigatay mudnaanta koowaad iyo hortabinta ee, amniga iyo adkeynta amniga inay iyaguna nagala shaqeeyaan sidai caado ee dhaqanka u ahaan jirta wax walba ay ka horumariyaan ay maantay ee, naf iyo nafiisba ay u huraan amniga iyo adkeyntiisa ee, waxaanu rabnaa in haddii ay dareemaan cid qayb ka noqon karta khalkhalgelinta amniga inay laamaha amniga inay la xiriiraan waxaa jiri doona xarumo iyo meelo santaro ah oo ay xogta sida ugu fudud u geyn doonaan waxaa jiri doona namaro gaar ah oo kookooban oo ay xogta ku gudbin doonaan hadduu ilaahaymo waxaa jiri doona eh, saas oo kale eh, waxaa jiri doona hadduu ilaahaymo dad gaara oo kala shaqayn doona eh, bulshada eh, oo dhex jiri doona bulshada oo community police u badnaan doona xaafadaha oo dhan magaalooyinka eh, waaweyn oo bulshada ku badan tahay oo dhan waxay yeelan doonaan santaro iyo meelo eh, bulshada iyo ciidamadu ay ka wada shaqeeyaan amniga Eh, waxaa jiri doona santaro waaweyn oo iyagana dhalinyarada eh, ay ay eh, ka- ku- kaga qayb qaataan amniga oo ay fursado badan u heli doonaan marka bulshada waxaan ku adkaynaynaa maadaama aanu dhammaan ilaa madaxweyne ilaa iyo shaqaalihii dowladda oo dhan maanta lagu jiheeyey in amniga la adkeeyo inay iyaguna ay saa u fahmaan oo ay wakti badan geliyaan laamaha amnigana ay la shaqeeyaan taasaanu eh, soo jeedinaynaa bulshooyinka reer puntland waayahay halkanaan raba inaan ku darsado wasiir eh, maalmihii dambeeyey puntland deegaano ka mid a eh, arrimo foolxun baa ka dhacay oo kufsigu ka mid yahay arrimahaasi wasaaradda amniga maxaa uga qorshaysan
arrimahaas aad baanu marka ugu horey soo cambaaraynayna ugana xunnahay waana waana arrin aan